waa casharkii inoo socday kitaabkii axaadiiثun fi اlfitani wاlxawaadiث lisheekh moxamed ibn cabdilwahaab raxmat اllahi tacaala calayhi waxaana ku istaagnay xadiiska tirsiga aan ku qornay hadda xadiiska siddeed iyo tobnaad baan ku istaagnay oo ahaa xadiiskii xudayfa fitanta uu kaga warramayey nebiga alayh الsalaatu wasalaam waxaan ka bilaabaynaa in sha allahu tacaala caawa xadiiska sagaal iyo tobnaad in sha allahu tacaala kitaabka haddaad haysataan inta aynaan u gelin in sha allahu tacaala waxaan jecelnahay inaan ka hormarino sidii caadada ahayd inaan walaalaheena muslimiinta ah ee dhibaataysan meelo badan bay waxay ka socotaa dhibaato dad muslimiinna ku dhiban yihiin oo laga yaabo saacaddan aan hadlayno annaga inay iyagu ama nolol la-aan yihiin ama daawac yihiin ama dhibaataysan yihiin oo amni la-aan iyo nabadgelya la-aan ay ku sugan yihiin ama guryahoodii ay ka qaxayaan ama dushooda ay duqayn ka socoto ama madaafiic iyo sawaariikh ay ku dhacayso ama xabadi ka socoto ama banaanada jooga dadka muslimiinta ahna waxa waaye kaljasad اlwaaxid ida اshtakaa minhu cudw tadaaca lahu saa'ir اljasadi bilxuma wاsahar aw bالsahri wاlxuma waa sida hal jir oo keli ah marka dhibkoodu waa ina dhibaya waa ina taabanaya ha noqoto soomaaliya oo iyadu haddee dalkeeni iyo dadkeeni ah oo aada inoo sii xirta ha noqoto libiya ha noqoto yemen ha noqoto meelaha kaleeto oo sida hadda suuriya meelo kalo badan kuwo horey u jiray oo sida afghanistan iyo ciraaq iyo kashmiir iyo shiishaan iyo meelo kaleeto ka duwan intaba caalam alislaami qaybo ka mida laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala nicmooyinkiisa waxaa ka mida inaanu ummadda halaag wada saameeya dhammaanteed aanu ku qaadixin waana arki doonaa axaadiista fitanta qaarkood inoo iman doona ilaahay subxaanahu wa tacaala ummaddan kuma wada ekeeyo dhibaatada iyo fitnada iyo ciqaabta haddii ay dhinac dhibaataysan tahay dhinac kale ayaa u bedqaba ama ummadda qayb kaleeto ayaa ka bedqabta oo dhibaatadaas ka badbaada waana ilaahay subxaanahu wa tacaala ballantii uu qaaday nebiga calayhi salaatu wasalaam inaan ciqaab wada saameeya ummaddiisoo dhan sidii ummadihii hore loogu dabargooyey cadaabta loogu dabargooyey aan loogu dabargoynhayn ummaddan islaamka ah laakiin dhinacyo iyo qaybo ka mid ah ay abaarta ama dagaalada ama dhibaatooyinka ay saamaynayaan marka ilaahay subxaanahu wa tacaala inta muslimiinta ah ee dhibka ku jirta waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu ilaahay dhibka ka qaado fitnadan ilaahay subxaanah wa tacaala ka rafciyo guryahooda iyo dhulkoodana ilaahay subxaanahu wa tacaala iyagoo aamin ah ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku nabdeeyo kuna irsaaqo alle subxaanahu wa tacaala diintoodana ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku xifdiyo una xifdiyo cadowgoodana ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka qabto cadowga gaalada iyo munaafiqiintana alle subxaanahu wa tacaala uu ka difaaco ayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala uga baryaynaa annagana ilaahay subxaanahu wa tacaala uuna caafiyo meel kastoo aan joogo xadiiska sagaal iyo tobnaad wuxuu leeyahay waana xadiis hadda صaxiixeynka ay warinayaan bukhaari iyo muslim wlahma can abi idriisi alkhawlaniyi anahu samica xudayfa abu idriis alkhawlani waa yani taabici weyn waye oo macruuf oo jaliilah wuxuu ka warinayaa xudayfa radia allahu canhu xudayfa ibn alyamaan waa saxaabigii aan sheegnay inuu wax badan axaadiista fitnada nebiga calayh salaatu wasalaam si gaara uga dhegaystay oo uu aada u wariyo wuxuu leeyahay abu idriis annahu samica wuxuu maqlay xudayfata yaquulu xudayfa oo odhanaya kaana annaasu dadku waxay ahaayeen yas'aluuna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama nebiga calayh salaatu wasalaam kuwa weydiiye cani ilkhayri khayrka ayay warsan jireen wa kuntu waxaan ahaa as'aluhu inkuu mid weydiiya cani shari sharta mid weydiiya ayaan aniguna ahaa makhaafata anoo ka baqaya an yudrikanii shartaasu inay isoo gaarto ee haleesho anoo ka baqaya si aan uga digtoonaado ayaan nebiga calayhi salatu salaam weydiin jiray faqultu waxaan idhi yaa rasuula allahi rasuulkii allow innaa anagu kunnaa waxaan ahayn fii jaahiliyatin kuwa ku dhex jira jaahiliyo yacnii aqoon la'aan iyo gaalnimo iyo shirki iyo waxgarasho la'aan kuwa ku dhex jira baan ahayn iyo nolol indhala wa sharin iyo shar fa jaa'ana allahu ilaahay baa wuxuu noo keenay bi hada alkhayri khayrkan yani dib miyuu jiraa sharun shar miyay jirtaa oo dhacaysaa qaala wuxuu yidhi nacam waa dhacaysaa shar baa jirta faqultu waxaan idhi hal bacda haada shari marka tafsiil ma uuyan weydiin shartaasu maxay tahay xadiiskii hore riwaayadii hore ayaa inoo inoo kala faahfaahisay xoogaa siday shartaas iyo khayrkaasu ay kala yihiin nacam buu yidhi faqultu fahal bacda haada shari min khayrin shartaas haddana ee dhici doonta khayr ma ka sii dambeeya qaala nacam wa fiihi dakhanun halkan marka wuu soo koobay awel wuxuu yidhi hudnatun calaa dakhanin wa jamaacatun calaa akhdaayin laakiin wa fiihi dakhanun buu halkan ku gaabiyey riwaayadan nacan buu yidhi khayr baa ka dambeeya shartaas dhici doonta khayr baa ka sii dambeeya laakiin khayrkaasu waa mid barxanoo yacnii aan dhibaato la'aan ahayn waxbaa ku jira khayr waxa weeye dakhan baa ku jira yani xoogaa dhibaatooyinaha ku jira yacni quluubtu sidii ma ahaanayso saafideeda midnimadu sidii saafi uma ahaanayso waxyaalaha ku dhex jira oo waan fiicnay qultu qaala qultu waxaan idhi weyno maa dakhanuhu dakhankaas ku dhex jira dhibaatadaahi waa maxay qaala wuxuu yidhi qowmun waxa weeye dad yastannuuna ku sunnaysanaya ama raacaya ama jid ka dhiganaya bikayri sunnatii sunnadaydii midaan ahayn iyo jidkaygii midaan ahayn sunnadu waa dariiqada dariiqadii nebiga calayhi salaatu wasalaam mid aan ahayn kuwa dariiq ka dhigana ama jid ka dhigana ayaa dakhankiisu yahay bimacnaa waxa weeye xaggii yacnii hoggaanka ayaa dakhankaas u badanaya ummadda oo dad aan sunnadii nebiga alay slam ama dariiqadiisii ama waddadiisii aan raacihayn ayaa ku dhex jiraya buu leeyahay wayahduuna waxayna ku hanuunsamayaan bikayri hadyi hanuunkaygii midaan ahayn oo hanuunkii nebiga alay slam ma qaadanayaane meel kale wax looga yeerinayaa tacrifu minhum waxbaad ka garanaysaa waxooda waxay falayaan waxbaad ka garanaysaa oo macruuf ah wax macruufay samaynayaan waa tunkiru waxna waad inkiraysaayo waad diidaysaayo waxaad la diidaysaa waxa weeye waa wax la inkiro oo macsi ah oo aan fiicnayn oo aan islaamka lagu aqoonna waa la imaanaya marka dadkaas waxay calaamadoodu tahay saddex arrimood sidaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay waana dakhankaa khayrkaa ummadda ku jira oo ummaddu ay helayso oo islaamkeedii iyo diinteedii ay qayb ka haysato ayaa waxaa ku dhex jira in yaroo xunoo ku laban intaasuna waxay tahay dad waddadii nebiga calayi sala slam aan qaadi hayn hanuunkiisana mid kale ka doonanaya oo hanuunkiisii nebiga calayhi salatu wasalaam iyo hadyigiisii aan raaci hayn iyo sunnadiisii ee meel kaleeto looga gacan haatiyey u malaynaya inay waxaasu ka fiican yihiin hadyigii nebiga calayhi salaatu wasalaam sidaas darteed ku dooranaya marka waxay noqon kartaa xukunkii nebiga alay slam xukun ahayn bay dooranayaan waddadii nebiga calayi salatu salaam iyo si wuxuu yani maamuli jiray si aan ahayn bay qaadanayaan tacrifu minhum wa tunkiru waxay kaloo leeyihiin calaamadooda khayr iyo shar isku dhex jira macruuf iyo munkar isku dhex jira wax la garan karo oo diinta lagu yaqaan iyo waxaan la garanayn meeluu ka yimi ee isugu dhex jira ayay leeyihiin faqultu waxaan idhi hal bacda daaka alkhayri khayrkaas laban oo wax ku dhex jiraan min sharin shari ma ka dambaysaa rasuulkii allah qaala wuxuu yidhi nacam fitnatun camyaa waxaa ka dambaysa fitno indhala ducaatun calaa abwaabi jahannam oo ay hor joogaan dad ugu yeeraya albaabadii naarta dadka ugu yeeraya ayaa hoggaaminay man ajaabahum qofkii iyaga u ajiiba oo raaca ilayhaa ducadooda yacni iyo iyo meeshay ugu yeerayaan qadafuuhu fiihaa naartaas naas ayay ku ridayaan faqultu yaa rasuula allahi rasuulkii allow sifhum lanaa xudayfa ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka raalli noqdee waxa weeye sidaan sheegnay wuxuu tafsiil ka tafsiilsanayaa nebiga calayhi salatu wasalaam ka tifatirayaa calaamadaha ay leedahay fitnadaasu waxyaalaha dadkeedu ay leeyihiin si ay calaa bayinatin u ahaato u caddaato markuu fitnadiisay u eg tahay ka sifaystay iyo nimankaas iyo dadkaas dakhankaasu sida u yahay ayuu wuxuu yidhi dadkaas noo sifay rasuulkii allow noo kala dhigoo noo cadday oo bal sifooyinkooda calaamadaha ay leeyihiin iyo siday yihiin noo cadday qaala wuxuu yidhi nacam waan yeelayaa qowmun weeye dad weeye min jildatinaa waa dad innaga hilibkeenna ah dad hilibkeenna ah hilbaheenni yacni dad innaga inaga midowey maaha dad inaga inaga fog maaha dad bannaanka inooga yimi qola inaan garanayn ma aha ee waa dad inaga inaga mid ah dadka dhibaatadaas samaynaya ama fitnadaas aamyaada ama ducaatun calaa abwaabi jahannamka ah ee dadka naarta ugu yeerayaa iyo waddooyinka naarta waa dad inaga inaga mida o in garanayno wayatakalamuuna waxayna ku hadlayaan bialsinatina afkeennana waa ku hadlayaan af carabi bay ku hadlayaan af soomaali bay ku hadlayaan afka muslimiintay ku hadlayaan macanuhu marka laba calaamaba waa leeyihiinoo midda koowaad waa inala nasab oo waa min jildatinaa midda labaadna afkeennii bayba ku hadlayaan marka calaamad halkaas kaaga weyn oo aad ku garataa ma jirto dadka fidnadaas keenaya u badan waxa weeye dad bannaanka inooga yimi ummado kale inaga soo galay maaha eh waa dad innaga inaga mid ah oo aynu naqaano hebel iyo hebel odhan karno ilma adeertaa ah kula qabiil ah kula tol ah afkaaga ku hadla laakiin waddadii nebi maxamed calayi salatu salaam midaan ahayn bay qaadeen dariiqiisii midaan ahayn bay qaateen dadka albaabada naartay ugu yeerayaan shar iyo khayrna waa wada wataan taasaana fitnada keenaysa oo fitnadu wixii imtixaanka ugu ekaanay ninkuna hadduu shar keliya wadan lahaa laguma kidsoomeene shar iyo khayrba u wata waxyaalo la garan karana wuu wataa oo islaamkii ka mid ah waxyaalo aan la garanayna waa wataa waayahay faqultu waxaan idhi yaa rasuula allahi rasuulkii allow wamaa ta'murunii in adragtu daalika haddii arrinkaas aan gaaro ama maalintaas aan soo gaaro xaalkusaa noqonayo maxaan samaynayaa rasuulkii allow qaala wuxuu yidhi talzamu waxaad laazimaysaa ood ku dhegaysaa ood yacnii xigsanaysaa jamaacata almuslimiin muslimiinta kulankooda iyo jamaacadooda midnimadooda meeshaay ku kulansan yihiin ayaad laazimaysa wa imaamahum iyo madaxdooda hadday markaa madax leeyihiin imaam leeyihiin imaam ay ku midaysan yihiin leeyihiinna jamaacadaas muslimiinta ee imaam sharciya ku midaysan ayaad la soconaysa la jiraysa marka kuwaas dhinaca kale dadka ugu yeeraya waad iska jiraysa qultu waxaan idhi fain lam yakun haddaanay lahayn lahum iyagu muslimiintaasu jamaacatun jamaaca haddaanay lahayn kulan haddaanay lahayn walaa imaamu imaamna aanay lahayn ilaahay subxaanahu wa tacaala khayr ha ugu jasay qaala wuxuu yidhi factazil tilka alfiraqa kullaha xaaladdu hadday saas noqoto oo ay noqoto dad muslimiintii inaanay lahayn nin imaamaho ay ku kulansan yihiin oo jamaaco ay ku kulansan yihiin ee arrinku furqa u noqdo oo qoloba meel aaddo factazil tilka alfiraqa kullahaa firqooyinkaas marka iskhilaafan dhammaantood ka ictisaal ka leexo bannaan ka mar firqooyinkaa iska soo hor jeeda bannaanka ka mar walow an tacadda haba noqoto inaad qaniinto calaa asli ashajarati geed jiriddiisba inaad ku dhegto oo afka la gasho wax kale haddaad weydo halkaas naftaada ku samaysay xataa yudrikaka almowtu ilaa ay geeridu kaaga timaado wa anta calaa daalika adigoo sidaa ku sugan adiga oo sidaa ku sugan waaya xadiiskan marka riwaayadii horeeto ayuu sii faahfaahinaya bal midka labaatanaadna aan ku darno kadibna aan wixii sharaxa israacsiino wa fii riwaayatin riwaayad kaleetana waxay leedahay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi yakuunu bacdii aniga gadaashay waxaa noqon doona a'immatun niman madaxaa noqon doona niman madaxa ayaa noqon doona riwaayadan laftigeeda bukhaari iyo muslim a'imada imaamku waxa weeye qofka dadka horkaca horjoogaha u noqdo shar iyo khayr wuxuu ugu noqdo marka naarna dadka wuu u hogaamin karaa khayrna wuu hogaamin karaa imaamku marka imaam jaa'ira iyo imaam caadilaa jira hadduu hoggaan yahay imaam wanaagsan iyo imaam xun baa jira wajacalnaahum a'imatan yadcuuna ilى الnaari wa ywma alqiyaamati laa yunsaruun buu yidhi ilaahi subxaana watacaala fircoon iyo raggii madaxdiisa ahay la socday qoonkiisa ah ilaahay wuxuu ka dhigay kuwa madax u ah dadka naarta ugu yeera bay madax u yihiin kuwa kaleo khayrka ugu yeeranaya ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu wajcalnaa minhum a'imatan yahduuna biamrina lama sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun ilaahay wuxuu ka dhigay imaamyo dadka khayrka ugu yeera iyo wanaagga iyo hanuunka alla subxaanahu wa tacaala maxaa dhacay sabir iyo yaqiin bay la yimaadeen saasaa ilaahay ugu abaalguday imaamyo uga dhigay dad lagu daydo oo dadka hogaamiyo hoggaan u noqda baa ilaahay ka dhigay nebigu calayi sala slam wuxuu yidhi markaani gadaashay waxaa iman doonaa niman madaxa laa yahtaduuna madaxdaasu marka madax xagga siyaasaddaana way noqon karaan xagga dhaqankay noqon karaan xagga magaca iyo muuqaalka iyo maamuuskaay noqon karaan oo ummadaha ama qabaa'ilka ama beelaha ama dadka waa nin kasta oo muqadim ah waxaa la yidhahda imaam wey marka imaamyadu waxaasoo dhan bay shamlinaysaa ama ay koobaysaa laakiin sida macruufka ah oo xoogeedu ku dhacaya waa nimanka madaxda ah ee madaxda siyaasiga ah yakuunu bacdii waxaa ahaan doonaa a'immatun imaamyo laa yahtaduuna kuma hanuunayaan bihudaaya hanuunkayga walaa yastanuuna kuma sunnaysanayaan oo jidka ma dhiganayaan bisunnatii sunnadayda maxay qaateen marka belo kale ay wataan wa sayaquumu fiihim waxaa nimankaas la kacaya oo garbaha ka taagan rijaalu niman baa ka taagan taageerayaal u ah oo wasiirra u ah oo kaaliyayaal u ah oo yacni taageerayaal u ah sayaquumu fiihim waxaa u kacaya rijaalu niman quluubuhum quluubtoodu quluubu shayaadiin kuwaas shayaan shaydaannada ahi waa kuwa nimankaas madaxda ah ee munkarka iyo dulmiga iyo xumaanta u qurxiya oo isaga oo lagu qaylinayo oo dadkii ay ka qaylinayaan bay waxay odhanayaan waa laguu sacabtumayaayo waa lagu jecel yahay isagaoo la lacnadayo bay waxay odhanayaan waa lagugu tasbiixsanayaa adiga oo dadku adigii bay yacni jacaylkaaga la dhimanayaan dulmi marka dadka lagu sameeyo la xasuuqana waxay odhanayaan ubax baa loo daadiyey dadkii aad bayna kuugu maaragtay ducaynayaan marka quluubu shayaadiin kuwaas quluubta shaydaanka qurxiya shaydaanka balaayada qurxiya oo munkarka dadka hagaag wazayana lahum الshayطaanu maa kaanuu yacmaluun shaydaanka u qurxiyey waxay samaynayeen ma kuwanuna qulubu shayaaiin waxay u yihiin sifooyinkii shaydaankay leeyihiin waa biطaanada xun oo nebigu calayh الsalatu salaam uu yidhi hadduu ilaahay ninka madaxda ah balaayo la maago dadka ku hareeraysan baa waxay noqdaan kuwo ibtila ah oo bela ah oo dadka xun ah hadduu qofka ilaahay khayr iyo tawfiiq la maagana dad wanaagsan buu ku hareeraya oo hadduu wanaag sameeyana yidhaahdo waxaa waa fiicanya hadduu xumaan samaynaya yihahdo war ka joog meeshaas waa meel xuna meel fiican maaha nimankaas waxaa u kacaya iyagoo awalba dhibaataysnaayoo hadyigii nebiga ka leexday calayhi salaatu wassalaam oo sunnadiisii ka leexdoo sunno kale qaatay sunno shaydaan qaatay oo hanuun shaydaan qaatay ayaa haddana waxaa ugu darsamay balaayo kaleeto kuwo ah oo quluubtoodu ay shaydaanma yihiin inay ag joogaan fii jusmaani insin laakiin insaan bay u eg yihiin halkaasna waxaa nooga cad dad insi ah oo xadiiskan ku riwaayaysa dad insaan ah oo bashar ah oo kuu eg adiga oo afkaaga ku hadlaya oo kula midaba oo kula qola ah oo kula jinsaa inay noqon karaan shayaadiin xagga xagga qalbigooda qalbiga shaydaan bay ka yihiin suuradda ay kugu muuqdaanna insaan bay ka yihiin ka digtoonow mara qaala wuxuu yidhi qultu kayfa asnacu yaa rasuula allaahi rasuulka allow maxaan samayn buu yidhi xaaladdu waaba adag tahay in adragtu daalika haddii aan xaalkaan soo gaaro arrinka haddaan soo gaaro qaala wuxuu ku yidhi nebigu calayhi isalaatu wassalaam tasmacu waad maqlaysaa wa tutiicu waadna addeecaysaa wa in duriba dahruka haddii dhabarkaaga la garaaco wa ukhida maaluka maalkaagana la qaato fasmac wa ateec maqal oo adeec waaya oo ninka hanuunkii ilaahay ka leexday iyo hanuunkii nebigiisa calayhi salaatu wasalaam sunnadii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ka leexday shayaadiintu ay ku hareeraysan yihiin miyaa la maqlayaa oo la adeecayaa waa yahay axaadiistan marka walaalayaal waxay ka hadlaysaa marka laysku soo koobo in xukunka ummaddan ay iman doonaan fitnada iman doontay ka mid tahay dad naar dadka ugu yeeraya oo hanuunkii nebiga calay slam ka leexanaya inay jirayaan waa qodob qodobka labaad waxa weeye haddii ay ummaddu leedahay imaam ay ku kulansan tahay walow uu kuwaasoo kaleba yahay kuwa hadda la sheegayo oo hanuunkii nebiga ka leexday jamaacadaas muslimiinta buu qofku laazimayaa laakiin wixii munkar ah horay baan usoo sheegnay oo cidna kuma adeecayo laa jamaaco walaa cid kale kuma adeecayo laakiin jamaacada muslimiinta wuu ku dhex jirayaa iyo sawaadkeeda waaga qodobka saddexaad waxaa weeye oo xadiiskan uu tilmaamaya nebigu calayhi salatu salaam wuxuu leeyahy adiga shaksi ahaan wixii kuu soo gaara fardi ahaan hadday tahay kus bixin jamaacadaas muslimiinta dhibaatana ha keeni taasna waxa weeye sharta ka imaan karta inay ka badan tahay baa loogu diiday ee ma aha inay dhibaato ugu sugan tahay qofkan muslimka ah in ama dhabarkiisa la garaaco ama xoolihiisa la dhaco inay dhibaato ugu sugan tahay maahae waxa weeye muslimiinta haddii in kaleeto badani ay bad qabto qofka qofka keligiis ah ama inta yar waxaa dhibaatadooda loogu dulqaadanaya inta badan ee badbaaday baa dhibaatadooda loogu dulqaadanaya intii kulli laysla wada halaagsami lahaa haddii dhibaatadu ay in yar gaarto intaas baa loogu sabri ee ma aha xumaantaas in la jecel yahay qodobka saddexaadna waxa weeye in arrinkaas laga shaqeeyo sidii loo bedeli lahaa taasoo noqonaysa waddada daacada dadku horta inay qaataan ilaahay iyagu adeecaan rabbi subxaana wa tacaala baryaan munkarka zuuliyaan macruufkana faraan xaqoodana si wanaagsan ku dalbadaan oo ninkaas oo ama dadkaas qulubta shaydaanka leh siday si fudud isaga wareejin lahaayeen sida ugu khasaaro yar ay ku raadiyaan oo baabkii alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar bay halkaasu gelaysaa iyo maraatibtiisii sidii aynu hore uga soo hadalnay aan eegno axaadiistan waxay culimmada ka yidhaahdeen wuxuu yidhi alimaam ibnu bataal oo ka hadlayey nimankan hadyigii nebiga calayh salaatu asalaam ka leexday ducaatun calaa abwaabi jahannamna ah hadal nafiisuu yidhi wuxuu yidhi alimaam ibnu bataal oo sharxiga bukhaari iska leh fawasafahum biاljawri wاlbaطili wاlkhilaafi lisunnati wuxuu ku sifeeyey nebigu calayh الsalaatu wasalaam nimankaas qaarkood dulmi iyo jawr iyo baaطil iyo khilaafu الsuna sunadii nebiga calayh الsalaatu wasalaam inay khilaafeen liannahum laa yakuunuuna ducaata calى abwaabi jahannam ilaa wa hum calaa dalaalih ma noqdeen buu yidhi kuwa naarta albaabadeeda dadka ugu yeeraya ilaa inay baadinimo ku sugan yihiin mooyaane walam yaqul fiihim mana uyan dhihin nebigu calayhi salaatu wasalaam kuwan dambe tacrifu wa tunkir kama qaala fi اlawaliin kuwan dambe ma uyan dhihin tacrifu fiihim wa tunkir kuwii hore riwaayada hore wuxuu yidhi qowmun yastanuuna bigayri sunnati wayahduuna bigayri hadyi tacrifu minhum wa tunkir kuwa ka dambeeya wuxuu yidhi laa yahtaduuna bihudaaya walaa yastanuuna bisunnatii wasayaquumu fiihim rijaalun quluubuhum quluubu shayaadiin marka mauyan dhihiin xataa wax macruufaba inay wataan waxayba u badan tahay hadyigii nebigana way ka leexdeen sunnadii misina way ka leexdeen shayaadiinina way ku hareeraysan tahay waaba ibtila isu ururtay iyo balaayo iyo jin waaya wa amara maca dalika biluzuumi jamaacati اlmuslimiin iyadoo saas tahay buu haddana wuxuu amray oo kayfa asnacu markuu yidhi nebigu calayh الsalaatu wasalaam bu wuxuu afaray talzamu jamaacata almuslimiina wa imaamihim haddana waxaad laazimaysaa buu yidhi jamaacadaas muslimiinta muslimiinta yacni sawaadkooda say u badan yihiin jamaacada waan waan sheegi doonaa waxyaalaha loola jeedo wa imaamihim iyo imaamkooda walam ya'mur bitafriiqi kalimatihim wa shaqi casaahum mana uyan amrinoo ma dhihin nimankaas ama la dirir ama ka tafaruq oo ka ka tag ama siyaaba kale ma uyan dhihin nebigu alayh sala salaam buu yiri saasuu yiri waaya imaam ibnu bataal weeye الإمام الطحاawي شharxi iبn abilعiز الxanaفي kitaabka شharxi طaxaawiyada la yidhaahdo wuxuu yihi isagoo cilaynaya arinkan بأnnahu yتaرataب عalى الthawرaةi عalayhim aضعaafu ma yurjaa aضعaafu maa yurjaa maxaa dhacay wuxuu u diiday bu nebigu عalayه الsalaaةu wasalaam arinkan maxaa yeelay dhibaatada ka imanaysa ayaa ka daran dhiigga iyo dhibaatada iyo dagaalada ka imanaya ayaa ka daran waa yahay sheekh alalbani raxmat ullaahi calayhi wuxuu leeyahay hada alxadiidu cadiimu sha'ni min aclaami nubuwatihi sala allahu alayhi wasalama wa nusxihi liummatihi wa nusxihi liummatihi xadiiskan iyo xadiiskii hore sagoo ka hadlaya sheekh alalbani raxmat ullaahi calayh kitaabkiisa silsilaة اaxaadiis صaxiixa uu ku tacliiqiyey wuxuu yidhi xadiiskanu aclaamta nubuwada nebiga alay slat slaam buu ka mid yahayoo iyo naseexada ummadiisa uu soo jeediyey maa axwaja اlmuslimiina ilayhi muslimiinta maxaa uga baahi badan inay yani qaataan si ay ugaga badbaadaan min alfurqaةi wاlxisbiyaةi alatii faraqat jamcahm washattatat shamlahum wa adhabat shawkatahum si ay uga badbaadaan buu yidhi furqada iyo kala qaybsanaanta iyo xisbiyada maxaan kuu sheegaa ninba meel u tacasubo allatii faraqat jamcahum taasoo kala qaybisay jamaacadoodii wa shatatat shamlahum isu tagoodii iyo xooggoodiina isku duubnaantoodii kala kala tegsiisay wa adhabat shawkatahum quwaddoodii iyo xooggoodiina halkaa ku burburisay fa kaana daalika arrinkaas wuxuu markaas sabab u noqday min asbaabi tamakkuni alcaduwi minhum min asbaabi tamakkuni alcaduwi minhum saas darteed buu cadowgu uga maaragtay dhulkoodii inuu qabsado ay ugu shacaysa oo waxa weeye quluubtaa shayaadiinta hadda saan u jeedno yani masalan dhulalkii muslimiinta oo lasoo farageliyey dhul kasta oo muslimiinta faragelin gaalo ay ku qabsatay waxaa ka horeeya khilaaf gudaha ah baa ka horeeya khilaaf gudaha baa ka horeeya inta badan oo lagu heshiin waayo ama lagu diriro ama laysku kaco oo xabad laysu qaato oo lagu dagaalamo kadibna markaas ay gaalada iyo cadowgoodu ay ka helaan jaanis inay markaa dhulkoodii ku qabsadaan maantadanayba socotaay hadde maxaynu maaragtay meel kale kaba hadlaynaa hadda sowtan ka socota libiya sowtan ka socota ciraaq sowtan ka socota meel wala mid soconaysa macnaheedu maaha nimanka haddee maxaan kuu sheegaayey sidaynu sheegnay daalimiinta ah ama hadyigii nebiga aleyh ka leexday ee balaalka ku sugan ducaatun calaa abwaabi jahannam ah in la raaco oo la dabagalo macnaheedu maaha laakiin macnaheedu dhinaca kalena maaha in muslimiintii dhulkoodii iyo dadkoodii ay baaba'aan labada midna maaha meel dhexaysaa jirta oo wixii wanaagana la fari karo wixii dhib ahna layska moosi karo oo dhibkana inta la zuuliyo dhib ka weyn aan lagu bedelan sidaas weeye sida sharciga ah ee diinteenna iyo nebigeenna calayh salatu wasalaam wayna faraya laakiin in la yidhaahdo imaa wa imaa arrin saxa maaha sida hadda nimanka daalimiintana waxay leeyihiin imaa inaan wax burburiyo wa baabi'iyo wa imaa inaa dulmigayga loo adkaysto sax maaha arrinkaas meel udhexaysa xukun cadaalada oo wanaagsan oo islaamiya udhexeeya baanu dalbaynaa wey macnaheedu kaa diidnay dulmigaas keliyabaa idiin ah waxaad dalabtaa haddii kaletana siday carabtu yidhaahdaan ana aw min bacdi aطufaan ama anigu aan joogo oo madaxa idinka saarnaadon dhakada idinkaga fadhiyo ama duufaani ha timaado oo dhulka iyo dadkaba ha xaaqdo arrinkaasuna arrin saxa maa dadka xaggiisana macnaheedu ma aha in la yidhaahdo maadaama uu yahay ninkaa nin daalim ah wax kastaaba ha dhaceen balaayo kastoo dhacaysaaba ha dhacda e warmaha inta la qaato ha lagu dido ama koox yar intay warma qaadato keligeed ay ku dido arrinkaasuna ma noqonayo arrin wax saxa ee dhibka weyn buu keenaya marka meesha uu nebigu calayh salatu salaam inoo tilmaamayo oo marka uu leeyahay halla sabirka iyo dhibaatada waa markii qofka fardiga ay tahay isaga wax soo gaaraya ummaddii laakiin inteedii kale in badanoo ka mida ay bad qabto marka adiga maadaama aan dhibaataysan tahay dhibkao dhan ha layla qabo islaamku sidaasoo kale ma sameeyo sida uu qabana maaha ilaahay subxaanahu wa tacaala ha naga dhigo kuwa ku hanuuna kitaabkiisa iyo sunnada nebigiisa calayhi salaatu wassalaam walimuslimin imaam muslim raxmat ullaahi calayh wuxuu leeyahay in kaana lilaahi khaliifatun fi lardi nebiga calayh salatu wasalaam riwaayadan kaleeto muslim baa warinaya haddii dhulka khaliifo yacni la doortay oo shi sharciga ku yimi uu jiro fadaraba calaa dahrika dhabarkaaga uu garaacay wa akhada maalaka xoolahaagiina u qaatay fa atichu ku adeec wa ilaa fa mut haddii kaleeto dhimo wa anta caadun bijidli shajaratin adiga oo geed jirriddiisa haysta marka waxa weeye yacnii waxaad ku sabraysaa macnaheedu maaha inaad ku raalli tahaye waxa weeye dhibka ka weyn haddaad adigu tidhaahdo waa lay dulmay ama xoolahaygii baa la qaatay oo aad seefta qaadato dhibaato ka weyn baa imanaysa wey saas darteed buu marka u leeyahay nebigu alay sala salaam ku sabir markaas oo kaleeto adiga haddii masaalixdii kaleeto muslimiinta ay taxaquqayso macnaheeduna maaha taas inay reeban tahay dulmiga in loo saciyo in la zuuliyo in macruufka la faro in munkarkana la reebo in la waajaho ninkaasoo kaleeto ama qoladaasoo kaleeto oo la yidhahdo dulmiga aad samaynaysaan waa dulmi ee ka jooga midda kaleetana waxyaalaha la diidan yahay oo xadiisku diidan yahay waa fawrada koox yari ay qaado laakiin ummadoo dhammi marka ay dhaqaaqdo sida hadda aynu arkayno oo kaleeto oo weliba iyada oo nabadgelyo ah ay dhaqaaqdo ummaddii oo dhammi taasoo kaleeto ma reebana bal wax lagu bedeli karo oo ummadda markii qalbigeeda ilaahay subxaana wa tacaala uu isu geeyo ay bedesho dhammaanteed oo ay hal meel uga soo wada jeesato daalimku markaas wax badanba ma joogi karo mana sii haysan karo waana sida saxiixa ah laakiin siyaabaha la diidaya waxay ahayd wax dhib weyni ka dhalanayo ah koox yar oo iyadu aan maaragtay ummaddii ama shacabkii ama ummaddii inteedii kaleeto aanay la socon keligeed intay kacdo ay ay ay maaragtay weliba hub ku dagaalamto dee ninkiina daalimka aha markaa kana hub badan kana xoog badan laba qolo dagaalamaysa ayuunbaa loo malaynaya dagaalkiina wuxuu isu bedelayaa dagaal aan meel u socdo iyo jiha uu leeyahay aan waxba laga garan karin nasal allah alcaafiya wasalam wuxuu yidhi marka haddii aad ku sabri kartid waa waad ku sabraysaa ku sabir wailaa famut wa anta caadun bijidli shajaratin haddii markaa layskhilaafo oo aanu jirin in imaamuho sida laysugu waafaqsan yahay kan loo sabrayaa waa midkaa laysku waafaqsan yahay haddii ay yihiin xukaan badan oo midba meel haysto oo midba maaragtay iska soo hor jeeda ee dhammaantood markaa kuwaas iska soo horjeeda oo la dagaalamaya waa laga ictisaaraya xaaladii waxa weeye markaa laga joogsanayey laga istaagayay qultu maada qaala wuxuu yidhi ثuma yakruju اdajaalu macahu nahrun wa naarun kadib waxaa soo baxaya dajaalkii dajaalkii beenlowga ahaa ayaa soo baxaya oo wuxuu wataa webi oo webi biyo ah iyo dab buu wataa faman waqaca fii naarihi qofkii naartiisa gala dadku wuxuu odhanayaa qofkii aniga ee cabudana yacni waxaan gelinayaa biyahan iyo meeshan qabow iyo jannada qofkii aniga caabuda qofkii aniga caasiyana naartaanaan gelinaya wuxuuna leeyahay nebigu calayh isalaatu wasalaam faman waqaca fii naarihi qofkii naartiisa ku dhaca oo diidoo yidhaahda kadaab baa tahay beenlowgaa tahay oo isagu markaa naartiisa ku rido wajaba ajruhu ajarkiisii baa waajibay maxaa yeelay taas waxay noqonaysaa fitnadaas naartiisu waa janno wey waa biyo wey waxuta wisruhu dembigiisana qofkaas waa la dhaqayaa waman waqaca fii nahrihi kii isaga marka u ajiibay oo caabuday oo isyiri biyihiisa ku dhacna kaasu waa kan mutaystay cadaabta wajaba wisruhu yacni waxaa waajibay dembigiisii waxuta ajruhu ajarkiisiina waa baabaa qultu ثuma maada kadib maxaa ku xiga qaala wuxuu yidhi hiya qiyaamu saacati saacaddii markaas ayaa kacaysa oo dajaalku calaamaadka waaweyn buu ku jiraa oo saacadda oo u dambeeya oo adduunka aan waxba ka dambayn markuu soo baxo isaga kadibna axaadiis faahfaahin doontaan arki doonaa in sha allahu tacaala laakiin waxau ku jiraa meelaha u dambaysa kadibna nabiy llaahi ciisa uu soo degayo isagaana dili doona wuxuuna ku dili doonaa filistiin dhulkan ah meel la yidhaahdo baabulud halkaasu ku dili doonaa kadibna saacaddii markaa way ka dambaysaa min amaaraati saaca saacadda iyo calaamadaheeda walimuslimin can anas maa muslim imaam muslim wuxuu leeyahay raxmat ullahi calayhi can anasin anas ibni malik qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama bucistu waxaa la soo diray ana aniga iyo wasaacata saacadda ka haatayni labadii safarood oo midda dhexe iyo middan tashahudka ayuu isu dhoweeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam wadama asabaabata walwustaa saasuu marka inay aada isugu dhow yihiin marka taasu waay waxay tusinaysaa in saacaddii ay dhowdam halkaas ka tusinayo macnuhu waxaa weeye siduu yidhi alimaam alqurطubi xaasilu اlxadiiثi taqriibu amri الsaacati wa surcati majii'iha sharxa muslim buu ku yiri marka waxa weeye arrinku wuxuu caddaynayaa in saacaddu arrinkeedu uu dhow yahay ayna soo baxayso oo iyadiyo nebiga calayh isalaatu wasalaam lasla soo diray laysla soo diray ayuu tusinaya ilaahay subxaana wa tacala waxaan ka baryaynaa inuu khayrkana waafajiyo sala allahu calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin